marka wadaadada waxay sameeyaan ninka marka loo qirdayayo y maanta waxaa laleeya arkaanul islaam kaa iman baa la weydiin markii horeba laba laba gaalon waxba isku qabin bay ahaayeen hadda shahaada loo qabanoo laysu meerin baa la dhihi marka jawiga marka masale meesha laysin geeyey gaalaan weligiiba islaan ahayn inaad ahayd baa lagu geeyey aduu qeyl baad raadraadinaysaa laakiin gaalnimaa lagugu xukumay kow markii hore waxba isuma hayni buri kii horena waxba uma hayni kanna waxba uma hayn maqaarintaydaan waayaa buri ninkii halkaasuu ka buskiciyey wuxuu yihi kabatalo halkaasaad ka butiri buri masalada xigta masaladaas ku xigtaan ka hadlayna waa qayb kale anwaac kaloo furitaanku u dhaco baan iyagana afar baan soo qaadi طalaaqu اlmariidi nin sakaraadaya wax ma furi karaa waa xanuunsan yahay waana culus yahay islaamihii buu mid furoo ku taagay bahal dalqada isna waxaa laga yaabaa waaba iska dhintay mar xanuunkiibuu u dhintay kaa طalaaqu اlmariidina waa la yidhaahdaa طalaaqu اlfaari nin cararaya dalaaqiina waa la yidhahdaa dalaaqi uu dhici islaantiina way dhaxli ama ciddada ha ku jirto ama ha ka baxdo ama dalqadii koowaad ha noqoto ama tii saddexaad ha noqoto waayo isagaaba dhimanayo furqadu way soo socotaye waxa uu u dedejiyey ujeeddadiisu dhexalkeedu ka qabiyu rabay islaanta muslim markuu isarkay inuu dhimanayo buu dhexalka ka qabin rabay qaacidaduna waxay tahay man istacjala shaya qabla awaanihi cuqiba bixirmaani ninkii wax soo socdayba ka hor tagis yidhaahda siduu rabay sida aan ahayn baa lagu dhaqaa ka qadibuu lahaa waa la dhaxalsiin marba xanuunka ilaahu sanadna ha ka soo wareego hadduu xanuunkii u dhinto islaantii way dhaxli iyadoo guursatay oo nin kala guursatay oo reero kala dhaqanaysa bay xoolihii dhaxli waayo adigu hadday dhaxal mas'aladu tahay markaad dhimatay ciddii ilaahay siiyey ha qaadatee maxaa furitaanka keenay dhaxal baan ka hortegayaa masalada masalatu alaaq almariidi wey macnaheeduna waa dhaqayaa ciddadiina way gelaysaa hadduu cudurkaa u dhintana dhaxalkeedii way leedahay wey masalada labaadi waa alaaqu lhaazili waaljaahili ninka furitaanka kaftanka ah haddaad kaftan wax ku furto idinkoo kaftamaya aada furto oyna aada dhabkaaga sii ahayn ama aada ku koolkoolisood ku qooqiso ama aada qayladeeda isaga aamusiiso way furmi iyadana dalaaqu kaftan ma galo ciyaar iyo aamusiinna ma galo nabigaa yihi sal l slam alaaثun jidduhuna jiddun wa hasluhuna jiddun saddex kastoodu waa kas iyo dhabtoodu kaftankooduna waa dhab waxaa ka mid ah aalaaqu haddaabaad furin ku kaftanto xaaskii way furan tahay gabadhiina ha ogaata haddii lagula kaftamo ciyaar ciyaar loo dhaho waad furan tahay way furan tahay sharcan waxaa la diidayaa masaladan waa masalo adage si fudud afka kaftaniyo iyo koolkoolin inay u soo marto zubayr ibn cawaam radi allahu canhu wa ardaahu baxaaskiisa ay waxoogay isku yar qabqaban jireen maalinkii dambe salaad subax buu u kacay aadaankii dambena waa la aadaamay isagoo sii baxaya iyadana waa uur culus foolna way dareemaysaa laakiin isagu ma oga inay xanuun dareemayso waxay tihi zubayrow intaad salaada ka soo noqonayso hal xaba maad igaga farxisi baytiri oo waxoogay qac igaga yeelsiis saasaa la rabtaa haa inaan salaadda ka soo noqonayo miya haa hal baad ku furan tahay bu salaaddu iska tukado rag buu la soo haasaaway iyadoo umushay buu yimid waabaa ku beriyey ilaan hadday umushay ciddadii dhammaatay soo ma rajacta male nabigu u yimi calayhi salaatu wasala rasuulka ilah gabadha ina helayd sidaas xun bay ii gashay haye way isirtayoo sidana igu samaysay nabigu wuxuu yihi qad malakat nafsaha iyadaa gacanta arrinteeda ku haysa buu i xal ma haysatid allah ku calfo wax kale banaanka ka mar isagu markaa ku yar aamusiiyo ciyaar ciyaar bay ka ahayd laakiin way ku tagtay marka waxaadan filaynin guurka iyo furitaankuba haddii kaftan loo dhaho maraa gabadhayda waan ku guuriya hadduu tira waan aqbala haddaad tiraahdo adigoo kaftamaya gabadhay kugu xidhan tahay saa darteed ninkaad kari weydi intaad la yar sheekaysato kaftan inaad u gelin karta isku day masalada saddexaad waxaa la yidhaha alaaqul abbaan dalaaqa furitaanka ninka caraysan hadduu wax furo waa kaa dhammaaday baa liile ana kow ma jooga masahaysa toban daqiiqo si un baa yeeli karo su-aalaha dhexgalgeliyinta dambe ninka caraysan baa wax furay nin caraysan wax ma furi karaa waxaynu leenahay caradu saddex qaybood wey marka la isku soo celceliyana labaynu ku soo ururin nin markuu carooda miyir beera oon waxa uu leeyahay iyo wuxuu ku hadlayayba ogeyn oon waru haynin ninkaasi waxba kama furmaano waa xukmu lmajnuuni wey majnuun buu la xugun yahay kaasoo weeye ka nabiga hadalkiisu ku dhacayo calayhi salaatu wasalaam laa talaaqa fii iklaaqin waxba kama furna xilli hadduu ku jiro qofku uusan khiyaarba lahayn oo garashadii iyo maskaxduba xiran tahay qab waaba qufulmayba qofka sidaasi hadday wuxuu yidhina ma garanayo waxbana kama oga wuxuu samaynaya isma garanayo qaar baa dadka gergeriiba markay caroodaan isaga dhan baa geriiraya afka abur ka sii daynaya qaar baan hadhow marka la weydiiye waxaasa samaystay aan ogeynba wuxuu sameeyey isma oga kaasoo kale waxba kama furma majnuun wey caqligiisii ma joogo intaa wixii aan ahayn ama caradan khafiifka ah ama midda waxbaa ku riixaya waxaad samaynaysa o dhanna waad garanaysaa gaarigaa uu gaariyada kaagama qasmo halkii injinka laga kicinayo furihiina ma garan weydo ma arki weydi waddadana haadkaaga kama leexatid markaad bangiga a t m-ka ku leexatana nambarka iyo biinkaagii ma garan weydi gurigaagi iyo shaqadaadi iyo xisaabahagiina ma gaftid waan caraysnahay cudurdaar maaha sideedabana reer iyagoo quslaya oo faraxsan isfuro ma aragteen furitaankuwa meel xaalada wax ka dhacay buu yimaadaaba waana xilliga ninka sabirka iyo adkaysiga dulqaadka leh iyo ninka dusha yar ay kala baxaan wey saas darteed caradii aan ahayn mid miyirkaagu tegayo dalaaqaagu wuu dhacayaa dalaaqii asalkiisi iyo axkaamtii mukalafiintuuna qowlkaagu maraya oo raacaya waxaa ugu dambeeya qaybaha dalaaqa aahaarta intaanan gelin qofkii dalaaq lagu qasbo inuu furo haweentaha lagu qasbo ikraaha dalaaqu lmukrahi ma asaxo shardi baase ku xihan waa ikraahu bikayri xaqin inuu yahay wey haddii ninkii uu xaqiisii gudanaya xilkiisiiyo waajibkiisiina ka soo baxaya xumaato iyo dhib reerku lagula noolaan waayana aan keensan qasab ku fur haweentii la yidhaahdo oo naftiisa ama maalkiisa iyo cirdigiisa uu u baqo oo yidhaahda waan furay waxba ma furmaan gabadhaana weli xilihiisii iyo xaaskiisii wey laakiin in la ikraaha haddii xaq loogu leeyahay xaqeedii buu ka soo bixi waayey dhaqan xumadiisiibaa loo adkaysan waayey waajibaadkeedii bay ka weyday oo gabadhii iska fasax baa la yidhi wuu diiday haddii aan qaadi jirin oo dhafoorka qori laga saaro oo la yidhahdo fur gabadha weli ama xoolo aad leedahay oo giyaarka ugu xihan baa oo yidhahda waan furay way furmaysaa mowqic kasta oy qaadi inuu ka fasaqa xaq u lahayd hadday cid kale ku qasabto qasabkaa way ku furmaysaa saas darteed ikraahu bikayri xaqin waa inuu yahay markaa ma furmayo waxba kama furmayso laakiin bixaqin haddii uu yahay oo fasaq iyo furitaan xaq loogu lahaa dee xaq loogu lahaa unbaa xoog lagaga qaatay gabadhana dalaaqay xaq u lahayd weeye way furmaysaa gabaal baa laiga riixayaayo waxaa la yidhi nin ay laba eryayaan kama leexda soomaha inta kale idinku meelaha banaan buuxisada dhamaystirta haddii alaaqii dhaco si kastaba ha u dhacee maxaa ka dhalanaya axkaam dhowraa ka dhalane ciddaa ka dhalan gabadhii cidday geli hadday uur leedahayna وولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن haddaynan uur lahayn bakora waxaan leeyahay uurka intaanan gaarin labaan haweenkii u kala qaadaynaa kuwo ciddo leh iyo kuwaan ciddo lahayn waxaanay u kala duwan yihiin naag reer noqotay ninka is arkeen oo gogol ku xidhiireen iyo mid xero iyo meher maahane xiriir baan dhex marin labadaan xiriirba dhex marin furitaankii dhacay ciddadeeduna way ku dhammaatay fadhigaasaana nin kale ku guursan karaa yaa ayuha aladiina aamanuu idaa nakaxtumu lmu'minaati uma طallaqtumuuhunna min qabli an tamasuuhunna famaa lakum calayhinna min ciddatin tactaduunaha haweenka da aad furtaan wax ciddaa kuma lihiin qolada iyagu halkaasay ka dareereen haweentii ninkanay xiriir gogoleedii dhex maray intay dooniba hala ekaada ha yaraada ha badnaado aroos ha dhaco luuq iyo barmuudaha la ysku raadsado sidii la dooni lahaa la ysku arkee hadday uur leedahay wa ulaatu alaxmaali ajaluhunna an yadacna xamlahunna waa inay ilmaha dhasho haddaynan uur lahayn waalmuطallaqaatu yatarabasna bianfusihinna alaaata quruu'in saddex caaday sugu intay ka qabaysanayso dalaaqa intii ka dambaysay saddex caaday sugi saddexdooda markay ka qabaysato ta saddexaad baa guurku u furan yahay haddaynan caadaba lahaynna ama xanuun iyo cudur bay uga guurtayba caadadii ama da'deediibayba dhaaftayba iyadana faciddatuhunna alaaثatu ashhurin saddex bilood wey saddex bilood bay dalaaqii laga bilaaba tirsan markay dhammaatay ciddadii waa u dhammaatay masalada waa xukunka koobaad ee ciddada ah masalada labaad waxaan leenahay biil iyo guri dalaaqii baynu laba ka dhigi hadduu dalqadii koobaad yahay ama dalqadii labaad yahay gurigay ku cidda tirsanayso iyo biilkeeda intay ciddada ku jirto ninkaa lagu leehay laa tukhrijuuhunna min buyuutihinna walaa yakhrujna iyana yaanay bixin idinna baxa dhihina haddayn dhib kaloo lagula noolaan waayo iyo dhaqan xumo kale aanay la imanin sababtu maxay tahay lacalla allaha yuxdiثu bacda dalika amran waxaa laga yaabaa furitaankii isbeddel dhaco dibaad u heshiisaan weli reerkii lama kala dhammaane ha la yska ag dhowaado gabadhaa haddaba rajcada ku jirta gurigeedii iyo biilkeedii bay leedahay intay ciddada ku jirto tii saddexdu dhammaatay biilna ma laha gurina ma laha haddayna ilmo nuujinaynin ama uur lahayn uur haddii kale taas jirto ilmaha dartiiba ilmaha qadar nafaqaa ku yeelan masalada saddexaad ee la xiriirta waa rajactu rajactu qabadhii dalqadda koobaad ama labaad ahayd rajactu baa lagu leeyahay tii saddexdu dhammaatay rajactu warkeed ma jiro masaladii rajactu haddaba aan laba mas'alo ugu muhiimsan uun ku dara wakhti ma haya masalada koobaad rajactu raalli ma ka tahay uma baahna gabadhu inay raalli ka tahay uma baahna ninkaba qasab nafaqa iyo guri iyo soo kuma aha haddiiba dalqadii dhacdo inta ay ciddada ku jirto rajactu wuu dhihi karaa hal shardi oo diyaanatan laa qabaa'an ah baa ku xidhan isaga hadduu islaax iyo wanaag dhaqan doonayo wey laakiin rajacti iyada waktiga ku dheerayo ku dhibaan la ogolay ku dambaabi rajactu habaad noqoto markhaatina waa inu yeelaa taa waa mas'alada koobaad anigoo raalli kama ahayn waa su-aalo soo noqnoqday warkaa iyo baabkaa xidha su-aal sidaasana shee qoran ayusoo gudbidi waa ka jawaabay mas'alada labaad ee baabu rajactu la xiriira see rajactu u dhahayaa wa rajactudu qowlan hadday noqoto way asixi itifaaqan